barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waxaadna ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
waa maalin axad ah sideedda bisha disembar sanadka labada kun sagaal iyo tobanka saacadda afrikada barina waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo halka washington ay ka tahay shanta iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid a barnaamijkii hibada iyo halabuurka oo aan toddobaadkan ku eegi doonno halabuurka dhanka suugaanta ee beeralayda iyo xoolodhaqatada roobka oo kale waa wax ka dhexeeya beeralayda iyo xoololayda oo labadiiba waxay u baahan yihiin roob ama deegaan roob markaa moogtay deegaanka tilmaantaa roobkaa waa layskaga midaysan yahay laakiin waxaa lagu kala baydhaya xagga dambe
heesta maantana waa
maxaan kaa xadoostaa ama ku cadaada maxaan kaa xadoostaa ama ku cadaada badiyey abahayoy abahayoy maxaan kaa gacaaga ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida
hay-adda dembi baarista maraykanka ee loo soo gaabiyey f b i ayaa si rasmi ah u shaacisay magaca ninka jimcihii dadka ku laayay saldhigga militariga maraykanka ee gobolka florida f b i waxay ku sheegtay ninka weerarka fuliyey inuu ahaa maxamed al shamraani oo ahaa koob iyo labaatan jir ka tirsanaa ciidamada cirka sacuudiga wuxuu tababar u joogay saldhigga ciidanka cirka maraykanka ee bensacola laakiin f b i-du weli ma aysan ogaanin sababaha ku kaliftay ninkani inuu weerarka ku qaado saldhiggii lagu tababarayay maxamed al shamraani ayaa dugsi lagu tababarayay ku dhex dilay ensain joshua caleb watson oo ahaa saddex iyo labaatan sano jir kasoo jeeda gobolka alabama maxamed samiix haytham oo ahaa sagaal iyo toban jir kasoo jeeda magaalada st petersburg ee gobolka florida iyo abertin cameron scott walters oo ahaa koob iyo labaatan jir deganaa gobolka georgia toogashada ayaa waxaa sidoo kale ku dhaawacmay sideed kale ka hor inta aysan ciidanka amniga toogan ninka weerarka qaaday
ugu yaraan shan iyo soddon qof ayaa ku geeriyooday dab ka kacay warshad ku taalla caasimadda dalka indiya ee new delhi waxaana laga cabsi qabaa in tirada dhimashadu ay intaas ka sii badato sida ay ku warramayaan saraakiisha booliiska u warramay wakaaladda wararka a f b dabka kacay subaxnimadii hore goobaha qadiimiga ee magaalada ayaa ah goobo aada ciriiri u ah oo ay ku badan yihiin bakhaaro iyo warshado suniil jorari oo ah ku-xigeenka sarkaalka debdemiska ee new delhi ayaa u sheegay wakaaladda a f b in ilaa iyo konton qof ay kasoo badbaadiyeen goobta uu dabku ka kacay sarkaal kale oo sare oo ka tirsan blaiska ayaa isna sheegay in siddeed ilaa sagaal qof oo kale ay kasoo badbaadiyeen goobta taasi oo tirada dadka la badbaadiyey ka dhigaysa ilaa iyo siddeed iyo konton qof saraakiisha debdemiska ayaa sheegay inay aada u adkeyd in la galo goobta uu dabku ka kacay ee ku taalla xaafadda sadar bazaar sabab la xiriirta leerarka wax iftiimiya oo goobta ku yaraa dhismaha dabku uu ka kacay ayaa waxaa ka buuxay boorsooyin iyo weliba alaabo kale oo xirxiran laakiin waxaanay saraakiisha booliisku sheegin sababta rasmiga ah ee dabkaasi kicisay warshadaha dalka indiya ee magaalooyinka waaweyn ayaa inta badan ku yaala goobaha qadiimiga ah ee saxmadda badan halkaasi oo kirooyinku ay yihiin kuwo raqiis ah
halka warkaasi aad kala socoteen dhegeystayaal waa v o a washington haatan kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaana magaalada boorama kusoo diyaariyey haashim sheekh cumar good
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal-abuurka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo maanta idinkaga imanaya magaalada boorama ee gobolka awdal barnaamijka hibada iyo hal-abuurka oo maalin walba oo axad ah aad ka dhegaysataan hadahan oo kale idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta toddobaadkan waxaan kusoo qaadan doonaa barnaamijkeenna hibada iyo hal-abuurka farqiga u dhexeeya hal-abuurka xoolo dhaqatada iyo beeraleyda soomaaliyeed waxaana barnaamijkeenna inoogu martay abwaan cabdirasaaq daahir cabdi oo ka mid ah abwaanada hal abuurka ah ee ku nool gobolkan awdal muddo badan ku soo dhex jiray bahda suugaanta iyo fanka soomaaliyeed ugu horreyn cabdirasaaq ku soo dhowow barnaamijka hibada iyo hal abuurka ee toddobaadkan oo aad marti noogu tahay waan ku dhowahay haashim sheekh cumarkood aad baadad mahadsantahay insha allah adigii iyo v o a baxda v o eduba abwaan maadaama aad tixab badan aad tirisay farqiga u dhexeeya hal abuurnimada xoolo dhaqatada iyo beeraleyda soomaalida sayd ku tilmaami lahayd waad mahadsantahay marka hore ee, waxa weeyaan ee, hal abuurka waxaan la yidhaha waa moogtay hal uu qofku leeyahay ama uu keeni karo hasha waaxyo badan bay u kala baxdaa marka hal la qalo marka waaxyeyntaasi waxa weeyaan in qaybo badan moogtay suugaantii moogtay uu hal ahaan isu keeni karo oo moogtay uu tirin karo qofku marka waxa weeyaan ee, dee hibooyinka eebba qofka siiyey waa ka mid qof kastana hibo wuu leeyahay waxa weeyaan adeegsigaa lagu kala duwan yahay oo waxa weeye qaybta moogta maskaxda ee, qofba sibuu u adeegsadaa maskaxda bini aadamka marka psychologiga la yidhaah marka waxa weeyaan qofna wuu adeegsanayaa oo moogtay qofna ma adeegsanayo waxa weeyaan ee, afka marka la yidhaha luqadda waa lagu kala fiican yahay marka qofka ku fiican waa qof adeegsanaya inuu luqadii maskaxda u adeegsado qof sayniska u adeegsanayaa cilmiyada kale qaar xisaabta u adeegsanayaan qaarba waxbay ku fiican yihiin marka waxa weeyaan ee, waad ku mahadsan tahay mar labaad ee, barnaamijkan aynu iskugu nimi ama kulantidan moogtay aynu halkan ee, ku qaadaadhugayno ee, faraqa u dhexeeya ee, suugaanta qaybta beeralayda iyo qaybta xoolalayda marka xoolodhaqatada iyo beeralaydu durtaba ma- tilmaanta marka la tilbixinayo waa faraq suugaantuna waxay leedahay wax tilmaan loo yaqaan ama sifo la yidhaaho Ee, sifahaasi wuxuu moogta noqonayaa in uu yeesho wax ay ku kala duwan yihiin ama ay ku kala bedelan yihiin marka waxa weeyaan ee, markaan gallo bal hadda moogtay tilmaantaasi roobka oo kale waa wax ka dhexeeya beeralayda iyo xoololeyda oo labadiiba waxay u baahan yihiin roob ama deegaan roob marka moogtay deegaanka tilmaantaa roobkaa waa la iskaga midaysan yahay laakiin waxaa lagu kala baydhaya xagga dambe iminka waxa weeyaan haddaan soo qaato moogtay tix ka mida taxaygii oo moogtay aan ku tilmaamayey ee, xoololeyda iyo sida moogtay roobka uu saameeyo iyo farxadda moogtay wakhtiyada ay ugu fiican yihiin oo tilmaanta aan u dhigay waxaan idhi samalaha guyaadoo gobolkii samaa iyo intuu saba wanaag maray saameelay beelaha oy sabada xooluhu barqa subax la jiifaan caanaha sibraarkiiyo lagu sida hadhuubada habluu xadhigga soohaan sidoodaad ka dhigan tooseynabay waxaa tahay oogadaydan sareeyo wadnaha dhiigga siiyee siday aniga ila tahay saatir waxaan baryayaa inaad ila salgaadho sagootina jacaylkee maxaan socoto dheer iyo kuu maraysa qaafoo saamaleyl habeennimo dadkoo saxees ala kacay maxaan samirka badiyo suuradaha qur-aanka iyo xabaalaha siyaarto culimada la socon jiray maxaa aan salsalayo seyloo libaax iyo maroodiga saqaafo oo sabadooda geli jiray siday aniga ila tahay saatir waxaan baryayaa inaad ila salgaadho sagootina jacaylkee marka tilmaantaasi waxa weeyaan wakhti roobda-ay oo barwaaqo ah oo moogtay xooluhu dhaleen oo caanihii la helayo oo sibraarada moogtay ay dumarku moogtay ku qaadaan sinta ama dhinaca waa wakhtiga ay ugu farxad badan yihiin xoololeyda marka een, waxay ka turjumaysaa noloshii ay ku nool yihiin xoolo dhaqatadu iyo biicadda iyo deegaanka ay ku nool yihiin ayaa tilmaamaysaa markaasood ku sifaynaysaa suugaantii xoolo dhaqatada haa waxaan ku sifaynayaa moogtay tilmaanta wakhtiga ugu fiican yihiin xoololaydu ee moogtay ayna ka qasnayn waa wakhtiga ay ciyaaraha tuntaan waa wakhtiga ay moogtay isguursadaan waa wakhtiga moogta xooluhu u dhalaan waa wakhtiga barwaaqada lagu jira la yidhaaho sabankaasi waa saban barwaaqaad marka waxa weeyaan taasi waa moogtay tii xoololayda ta beeralayda markaynu tilmaamayno ee, iyagana wakhtiga ay ugu wanaagsan yihiin ee ay isku sifeeyaan ee, dhaqankooga iyo biicadda ay ku nool yihiin tay noqonaysaa iyagana okay waxa weeyaan eh, in yar haddaan raaciyo xagga hore waxa weeyaan eh, xoololayda eh, waxa weeyaan dee dhirtii markay mogoosho ee moogta xoolihii cunaanay ku dararaanay u dhalaanay caana laga helo waxa u dheer moogta qadhaabkii dadku ay moogtay qadhaabanayeen ila iyagiina qadhaabku nool bay noqonayaane marka waxaa moogtay tex baa jirta iyadana moogtay tidhaahaa
qadhaabkaasi markaa waa midhaha ay bixiyaan geeduhu soma waa midhaha ay bixiyaan geeduhu marka wuxuu waxay odhanaysaa intaan geedka baxay hoobaan gobeed midha kaaga goray adna gudin intaad ku garaacday baad gunta xaabisay gardarriya xaq baad iskarab dhigtay ma gudboon yihiin gacal kuuma ihoo guurkaama rabo caawana ma garan markaan gaaxsanaa waataad gafteed iga goosatay markaad garan lahayd waataan sidii guuga kuuda ee gardarriya xaqbaad iska rabdhigtee ma gudboon yihiin gacal kuuma iyo oo guurka ama rabo caawana ma garan marka waxay tilmaamaysaa gabadhaasi in geed uu u lulayey oo gob ahaa oo moogtay uu qaraab ahaan ugu soo daadinayo iyaduna cunaysay oo ugu mana sheeganayo in ay ka goysay oo moogtay kadibna moogtay guurkii iyo wixii oo dhan moogtay lagu kala fogaaday marka waxa weeyaan taasi waa taa xoololayda tii beeralayda moogta iyadana aan gelaynaa ta beeralaydu waxa weeyaan beeralaydu way ka yara duwan tahay oo waxa weeyaan taca badan baa dhulka gala oo moogta waa la qodaa waa la moogtay rogaa waa moogtay la baaqbaaqaa waa moogtay siil baa lagu daadiyaa way soo baxdaa waa la gooyaa moogtay kadibna waa la tumaa waxyaabo badan buu leeyahay marka moogtay dhaqan ahaan halkaa way ku kala duwan yihiin waxa weeyaan waxaan idhi moogtay sow xalayta fiidkii anoo faqaaya keligay fooraha dabayluhu ma lafaayay moodhan kama fiigin hadalkii anna fiican uma celin salaan farala dabadeed furfuriyoo warkiisii faalaynta dadan iyo falaqaynta sii qaad farxad iyo waxay tahay fayoobaanta nolosha ee firaale iyo waa faa'iido sugi jiray waxa ay ku filan tahay naftaydani faqaysa intuu caashaq fiiq iyo fagaaraha kor saaraya dadku fiirsanayaan sida fado daruureed intuu foolu soo da'ay biyo farabadnaanto dhulka foorar jooggiisii feedhay kaymaha raysku uu fadhiistooo la falaya beeraha firdhi siidhku uu yahay lagu ridaya faaggii biqil fooda soo dhigay baaq loogu farabaxay sii daayey fiilkii midho fayday baarkii dalay reerku feedagay oo fidinta qaarkood badha fooladaynta iyo saloo lagu furdaamiyo iyagoo fogaan iyo faydaraf u sii jireen dadku ay fagaaraha u soo baxeen filkoodii facu jiilka uu yahay farsamada ciyaartana la tumayo fiidkii iyo casarfarkiisii oo farqiga kala duwan inta ay fogaantood iyo fadhi ay ku eegeen u filayo guul iyo farajkooga gaarka ah kuwa faras ku joogana fursad shaqo ku aadeen fasax gaaban degelkii oo la kulmeen faqaas jira iyo faraxaas tilmaameed faallayntu badan tahay gabadh furasho ay timi oo faaf dareen iyo faafinaysa quruxdeed fax ka yidhi korkeedii fayoobaanta muuqaal dharka kii fakhuuree falkis dibadda lagu talay iyo fanay wadata muuqaal cadarkii fakhuuree fooraqaad udgoog badan ku fidaaya daafaha cilmi falaga lagu daray loo eegay fiidkiyo falaqii habeennimo oo laysku raac fariintiyo inay feedha ay tahay eebba faraj ka soo dhigay marka waxay ku gebagaboobaysaa gabadhaa quruxdeedii iyo wanaaggeegii iyo moogtay barwaaqadii lagu jiray iyo beerihii baxay iyo moogtay daraygii la feedagay feedaga waxaa la yidhaha marka la tumo moogtay isagoo moogtay farash ah oo markaa moogtay kii go-aya sanadkana marka waxa weeyaan markii laysku wada daray wixii oo dhan waxay kusoo gebagaboobaysaa in ay moogtay ka joogto jininta kale ama waxaa la yidhaaha moogtay dahar in ay ka joogto moogtay xaawo oo laga abuuray feedhi nebi aadan ay kusoo gabagaboobaysaa marka labadaa farqi midna waxa weeyaan farxaddii ugu dambaysay oo beerihiibaa baxay oo moogtay waxa weeyaan wakhtigii la isguursaday beeralayda isguursato ee sacbada la tuntee moogtay ciyaaraha la yskugu yimaado weeyaan ta kalena oo ma noqonaysaa markaa xilliga ay tabcadaan ee tacabkii uu u soo baxo ee midhihii ay gurtaan
ha waa wakhtiga moogta waxa weeyaan bohoolaha la buuxsado dadka reer galbeedkaa garanaya waxa weeyaan marka la tumo ee moogtay dhammaan waxaa lagu ritaa boholaha oo iyaga bakhaaro u ah marka waxa weeyaan dee waa la haystaa moogtay maasadan waxaad ku sifaynaysay dhaqanka beeralayda iyo dadkaa tabcanaya sida ay ugu tilmaamaan suugaanta hal abuurka quruxda iyo jacaylku waxuu yahay ha waxa weeyaan tilmaantii ugu fiicnayd labadaa tilmaamood marka la isgarab dhigo midna kama midna eh, kama qasna mid kastaa moogti wuxuu taagaya heerkii ugu fiicnaa haddii kaa la weydiiyo xoololayda laydhaa ka beeralayda ka waran kaas ma jira buu odhanayaa ee kayganaa fiican kan beeralayda marka la weydiiyena wuxuu odhanayaa kaasi wax jira maaha ee kaygaa fiican marka waa farqiga lagu kala duwan yahay beeralayda iyo xoololaydu ay ku kala duwan yihiin dhaqanka soomaalida ama sida moogtay uu so- hiddaha moogtay dhaxalka ah ee laga hayo marka waxa weeye intixaan waa intixaan tiriyey oo moogtay u tiriyey bal hadda qaabka muuqaalay ku kala duwan yihiin waayo waxa lagu odhan karaa xoololey sheegtay annaga maxaa beeralayda aad wax uga tirin weyday markaa inaad moogtay tirisid oo qaraabkii baan ku daray laftiisa oon wax ka tiriyey oo moogtay aragtidiisa aan ka sheegay marka waxa weeye saasay ku kala duwan yihiin eh, labadaasi hal abuur innagoo gabagabadii iyo guntii ku jirna ee, waxaa jira beeralaydu qaarna waa beer roobaad qaarna waa beer biyood iyaga laftoodu ma kala duwan yihiin baasilada ha horta roobku waa mar kasta waa loo baahanyay waxa weeyaan biyaha sare hadday yaraadaan kuwa gunta hoose ku jirana way yaraadaan ama ceelasha waxa weeye ceelkii wuu guraa lagu odhanayaa nacam roob baan diin sanadkaas marka beertan aan sheegayo moogtay waxa weeyaan eh, beeraha aan sheegaye moogtay baaqbaaqa iyo loo moogtay habeeyey way noqonayaan beer roobaad iyo eh, iyo beer moogta biyood moogta waraaba marka waxa weeye labadiiba waa lagu beeraayo koonfurta moogta waxa weeyaan waxay ku beeraan dee biyo ayay ku beeraanoo moogta geleydii iyo badarkii iyo wixii moogta ay ka soo saaraan Gal- dadka moogta kale moogta beeralayda galbeedka lagu tilmaamo waqooyi galbeed oo kalena iyaguna moogta waxa ay sameeyaan in ay moogta roobabka la sugaan inta badan oo wakhtiga roobku moogta uu do-o ay markaasi falaan beeraha oo ay kala soo baxaan badar iyo tusaale ahaan beer biyoodka dadka dee webiyada iyo durdurada iyo ku beera khudaarta iyo waxa waxaan ka xasuustaa heestii babaygii jamaamiye camba jilib ku yaalleen marka kuwaasi iyagu geed khudaareedkii iyo soo saarayay bay ku sifaynayaan qaarna waxay ku sifaynayaan badarkii iyo geleydii iyo kuwii kale saas miyaana kale ahayn maya waa sax waxa weeyaan eh, taasi waxay heestaasi moogtay soo baxday eh, wakhti dadku isku dhex galeen ee cid kasta moogtay hibadii iyo moogtay hal abuurkii ay lahayd bannaanka soo dhigtay reer koonfureedkuna ay soo dhigeen iyaguna toodii ay soo bandhigeen reer waqooyiguna ay soo bandhigeen marka ina mooge ayay qabsatay taasi waxa weeyaan gabadh ay ilmaabti yihiin ayaa moogtay damacday u damcay inuu u tiriyo hees marka gabadhii ay ilmaabtiga ahaayeen dee wuxuu muqdisho joogo wuxuu ogaaday moogtay in laysku bacayo geedkan qodaxda le marka waxa weeyaan heestaasi ilaabtidii buu tiriyey dee sifihii ugu fiicnaa ma fahantay waayo waxa weeyaan dee cambihii iyo moogtay babaygii iyo wixii waa wax qofka faa'iido u leh wax oolaha faa'iido u leh maaha marka waa beeralayda moogtay mid khusaysa oo sife khuseeya beeralayda waana khudradda ugu fiicane moogtay cid lagu tilmaami karo marka tan hore kuu soo dhaafeen kuu yidhi moogtay qaraabka oo waxa weeyaan gabadhaa moogtay uu tilmaamaya geed moogtay eh, gob ah ayuu u ruxayay oo moogtay uu yidhi intaan ge- geedka baxay hoobaan gobeed midha kaaga guray adna gudin intaad ku garaacday baad gunta xaabisay marka haddii lasii sifeeyo moogtay ama dadka qaar aragtida ay ka qaadan karaan sawirka markaan eegno waxay odhanayaan hadduu mid tufaaxa ka goyn lahaa geed tufaaxa muxuu samayn lahaa talo ma fahan- ama geed camba ah marka waxa weeye si- waa sifaha moogta siyaabaha uu kala duwan yahay ee loo kala dhigayo eh, mid kasta meeshiisa hal abuurnimo marka waa tilmaanta sawirka uu qaadanayo ee, uu bixinayo abwaanku waa inay noqotaa mid dadka maskaxdooda ku sawiranta oo u muuqda muuqaal muuqaal aragtiyeed baa la yidhaha muuqaal aragtiyeedkaasi mid qofka soo hormaraya marka tixda la tirinaya inuu noqdo intaas waxaynu ku soo gebagabaynaynaa kuna soo gunaanadeynaa dhegaystayaal barnaamijkeennii hibada iyo halabuurka oo maanta uu marti inoogu ahaa abwaan cabdirasaaq daahir cabdi oo ka mida abwaanada halabuurka leh ee ku nool gobolkan awdal mowduuca barnaamijka aynu kaga hadlaynayna oo ahaa halabuurnimada xoolodhaqatada iyo beeralayda soomaalida sugaanta ay ugu kala sifeeyaan iyo halabuurka mid walba meesha iyo biicadda iyo deegaanka uu ku nool yahay waxaa barnaamijka idinka soo diyaariyey magaalada boorama idiinla soo jeedinayay anigoo ah haashim sheekh cumar good tan iyo kulantadeenna dambe dhegaystayaal waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
tahay haashim aad buu u mahadsan yahay haatanna wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha iyo nuur xasan nuur bukhaari
mahadsanid maxamed dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha horyaalka premier league ingiriiska ayaan ku horumari doonaa oo ciyaare xiisa leh ay dhaceen shalay galab iyo xalay ciyaartii ugu adkeydna waxay dhex martay labada kooxood ee kakadhis- ka wada dhisan magaalada manchester ee kale ah manchester united iyo manchester city waxaana ay ka dhacday garoonka al-itixaad ee kooxda manchester city laakiin manchester united ayaa halkaasi guul kala soo laabatay markii ay laba gool iyo gool uga badisay manchester city waxaana manchester ay iska boobsiisay kooxda ay mataanada yihiin ee city qeybtii hore ee ciyaarta oo ay keeneen labada gool ee ay ku badiyeen waxaana labada gool tan koowaad rigooro ku dhaliyay marcus rashford halka goolka labaadna uu dhaliyay antony marshall goolka ka- kaliya ee manchester city waxaa u dhaliyay ciyaaryahan nicholas otemendi sidaasi ayaa kooxda manchester city ay dib ugu dhacday kaalinta saddexaad waxaana hal- markaasi ay dhaawac gaarsiin kartaa rajadii ay ka lahayd in ay u tartanto ama ay ku guuleysato horyaalka ingiriiska ee xilli ciyaareedkan horyaalka ingiriiska waxaa hadda s- hog- hoggaankiisa haysa oo weli lasoo qabalanayahay liverpool oo iyana shalay saddex iyo eber uga badisay kooxda barnamouth waxaana goolasha u kala dhaliyay chamberlain nebi keita iyo maxamed saalax ciyaarihii kale ee dhacay chelsea waxaa ka bad- waxaa ay guuldarro kala soo laabatay garoonka everton markii saddex iyo hal loogaga soo badiyey tottenham ayaase shan iyo eber u dhiibtay kooxda banley ciyaaryahan son ayaana laba gool oo mid ka mid ahaa aada u qurux badnaa halkaasi ka dhaliyey watford iyo crystal palace waxay ku kala baxeen barbardhac eber iyo eber ah Ee, goordhowna lester ayaa la ciyaari doonta aston villa newcastle waxa ay la dheeli doontaa galabta southampton norwich iyo shevil united ayaa sidoo kale galabta dheeli doona caawana wolfs iyo brighton ayaa fooda isdaraya dhinaca talyaaniga kooxda yuventus ayaa waxaa haleeshay guuldaradii ugu horeysay ee tan iyo intii uu bilowday xilli ciyaareedka cusub waxaa saddex iyo hal xalay uga badisay kooxda lazio ciyaartaas oo ka dhacday magaalada roma lazio ayaa u muuqatay koox difaac ku jirta laakiin fursadaha ay hesho ayay ka faa'iidaysanaysay saddexda gool ay dhaliyeenna waxay ahaayeen kuwo ay ku qaadeen weerar celin goolka keliya ee yuva waxaa u dhaliyay ronaldo daqiiqadii shan iyo labaatanaad qaybtii hore ee ciyaarta intaysan dhammaan hal daqiiqo ka hor waxaa goolka barbaraha lazio u keenay ciyaaryahan louis philip philip oo si weyn ugu dhex muuqday ciyaarta ayaa baasay ay- ayan idhaahdee ayaa waxaa uu u goolka labaadna uu s- hagaajiyey ciyaaryahan serge milan covich halka goolka saddexaadna uu kusoo khatimay ciyaaryahan philip kaseyedo ciyaarihii kale ee dhacay talyaaniga napoli mar kale ayay barbardhac keentay oo ay hal iyo hal la dhaaf weyday udines waana ciyaartii toddobaad oo aysan wax guul ah ka keenin horyaalka talyaaniga si xiriir ah atalanta ayaa saddex iyo labo uga badisay kooxda verona horyaalka serie aada ciyaaraha galabta iyo caawa dhici doona haddii aan fiirino ee kuwa galabta goordhow waxaa leja ay la ciyaari doontaa genoa torinona waxay la dheli doontaa kooxda fiorentina parisia iyo spal ayaa ka mid ah ciyaaraha galabta dhici doona calary waxa ay gurigeeda ku booqan doontaa sassuolo parma iyo samdoria caawa fiidkii ayay dheeli doonaan milan iyo boloniana waxa ay ciyaartooda ka dhici doontaa caawa garoonka kooxda bolonia horyaalka spain ee la liga kooxaha waaweyn ayaa wada badiyey ee, laakiin barcelona ayaa shan iyo labo uga badisay malyorka ciyaaryahan messi ayaa saddex ka mid ah goolasha dhaliyey real madridna shalay galab ayay laba iyo eber uga badisay kooxda esbanyol goolashana varane iyo ciyaaryahan karim benzema ayaa u kala dhaliyey ciyaarihii kale ee dhacay valencia afar iyo eber ayay- afar iyo labo ayay kaga badisay levent qaranaadana deportivo alaves ayay saddex iyo eber uga badisay dhinaca kala horeynta haddii aan fiirino barcelona iyo real madrid ayaa isku dhibco ah oo isla leemin afar iyo soddon dhibic spilia ayaa ku jirta kaalinta saddexaad oo leh ee soddon dhibcood laakiin ee, real iyo ee, barcelona farqiga goolasha waxaa ee, qeybta sare ama kaalinta koowaad ku jirta kooxda barcelona kaalinta afraadna waxaa ku jirta real sociedad galabta iyo caawa kulamada dhici doona ee horyaalka sbain haddii aan kuwooda ugu waaweyn kasoo qaadano hal iyo labo waxaa ka mid ah kooxda getef oo la dheeli doonta eibar waxaana ciyaartaasi ay dhici doontaa shan daqiiqa kadib atletico bilbao waxa ay la dheeli doontaa galabta kooxda real betis osasunana waxa ay isarkayaan kooxda spilia waa tahay dhegaystayaal wararka ciyaaraha waa naga intaa kaalimihii heesaha iyo maxamed bashiir maxamed maxaanoo heesa
haatanna waxa aan ciyaaraynaa heestii cudbi fanaanka maxamuud cabdulaahi gaywarow
calaf waa halkiise waa la sii caraabsha martigaadaan codayn caawa cawaadan soorayn calaf waa halkiise waa la sii caraabsha imisaan cudooney cawdka iyo fooraha imisaan cudooney cawdka iyo fooraha sida u xuryaana u cuskuga daraada inkastood cayubiyo caruurtaad ka fududahay kollay kuma canaadeen cabku kuma ilaahdeen waa curaada kori caanbixiyabtaan cudbitaan lahaasow caris ma marin waa curaada kori caanbixiyabtaan cudbitaan lahaasow caris ma marin maxaan kaa xadgoostaa ama ku cadaadaa maxaan kaa xadgoostaa ama ku cadaadaa cudbiyey abbaayoy abbaayoy maxaan kaa gacaagaa maxaan kaa cadgoostaa ama ku cagaagaa maxaan kaa cadgoostaa ama ku cagaagaa cudbiyey abbaayoy abbaayoy maxaan kaa gacaagaa
heestaasi cudbi iyo fanaanka maxamuud xaaji cabdulaahi jeywarow ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idaacadda idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhinaca soo saarista waxaa inoo joogay duhurnimadan bashiir abiikar cabdulaahi tan iyo kulan dambe dhegeystayaal waxaa idinku dhaafaynaa sidaa iyo duhur wanaagsan
ceelka suuma geyseen man caawi caawinaad u baahnayd haddaad cirid ku kulantaan ceelkasuma geyse waad igan cararaye cosob raadinaye waad igan cararaye cosob raadinaye haddaad ila colowday caradu way iska badan tahay waad igan cararaye cosob raadinaye waad igan cararaye cosob raadinaye haddaad ila colowday caradu way iska badan tahay